kulanti wacan oo wanaagsan dadka la dhegaysanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha sigisti oo alaaba aanu idinka soo gudbinno waraysyada iyo barnaamijyada xiisaha leh ee inta badan ku salaysan siyaasadda soomaaliya galabta waxaa madasha sigisti marti noogu ah madaxweynaha maamulka khaatumo madaxweyne cali khaliif gallayr oo haatan isagu jooga magaalada muqdisho cali khaliif gallayd madaxweyne marka hore kusoo dhawow madasha sixty aada iyo aad baan kugu mahadnaqayaa waa ku faraxsanahay inaan madasha sixty idinkala soo qayb galo waaya annaguna waa kusoo dhaweynaynaa waxaanu gudageli doonaa su-aalaheenii waxaan ka bilaabayaa mudane madaxweyne muddo dheer intii aan maqlayeyba aniga iyo dadweynaha ku dhegaysanaya badankooduba waxaad ku sugnayd magaalada muqdisho maamulkii khaatumo waad ka soo fogaatay muqdisho ayaad in badan ku sugnayd hawsha ugu badan ee aada caasimadda ka haysay maxay ahayd bismillahi raxmaan raxiim cali waa run muddaan joogay magaalada tan mar baan kasoo yaro baxay oo maraykan kusoo yaro noqdaan ilaa saddex wiig joogay kabacdina waa kusoo noqday hawsha ugu weyn ee aan ugu soo noqdayna waxa weeye magaaladan muqdisho dee waa magaalo madaxdii madaxweynihii golihii wasaarada baarlamaankii hay-adihii dastuuriga ahay oo kale oo dhan yaa meeshan jooga arrinta khaatumana xamar wax weyn baa kaga xayiran arrimahaasuun baan runtii u joogay oo wax kaloo hawl kaloo meeshan ii taalay ma ayan jirin hawlahaasna inaan wax dherindherinayay wax noo suurtagal oo badanna waa jiraan wax iska socdo oo ay marba tahay in lagu maraq rogo oo loo soo noqdo oo rag iyo gabdho reer khaatumo oo magaaladan joogaan oo rasmi ahaan joogo ka wakiilay khaatumona waa jiraan dee hawlahaasaan u u joogay usoo maaragtay ilaa haddana aan u joogay magaalada tan waxaanse hadda ku tala jiraa insha alla inaan dhaqso halka uga ambabaxo oo aado khaatumo marka qodob iyo laba haddii aad nooga tilmaantid madaxweyne maxaa idinka hirgalay khaatumo ahaan muqdisho waxaa nooga hirgalay arrimaha waqooyi guud ahaan rur ahaantii waxaad moodaa marka laga fiiriyo halkan xamar in ay siyaalana isugu xidhan yihiin siyaalana aada moodo in la iskaga soo horjeedo khaatumo waxaa loo dhistay oo dadkeedu u dhisteen in ay nabad ku helaan dhulka ay ku nool yihiin dariskoodana nabad ay ku wada noolaadaan danahoodana ay ku ushadaan waa muddo hadda afar sano ahna hawshaa dadka dhulka ku nool hawshaa waa wadeen maamulkoodiina waa dhisteen muddo hadda uun laga joogo ilaa laba sano iyo badh ama ama saddex sano iyo hadda wax laba jira waxaa nooga suurto galay meeshan dawlad ama xukuumad jirtay baa waktiyadaa halka aanimi meesha ka baxday mid cusub baa soo gelaysay prime minister cusub iyo golo wasare oo cusub qolyahaasuna niman uun dee kolley looga minan fadhiyo khaatumo iyo qarankoo dhan ba hawlahooda weeye aniyo madaxweynaha baarlamaanka dadka qaarkood waa ogyihiin baarlamaankana halkan xamar federaalka aan kamid ahaa kabacdina waxaan dan mooday inaan ka qayb galo howlaha khaatumo ka socday madaxweynahana markaa hore ee halka aan joogay runtii doorashooyinkii markaa jirayna waa ka qayb galnay khaatumana iyo dadka reer khaatumana waxay ahaayeen ki uguma madna sheeganayno laakiin dadkii runtii si qayaxan uga qayb galay doorashooyinkaas madaxweynaha disay kabacdina hawlaha soo baxay oo waktigan kala gurka ah ee soomaaliya ay marayso arrimo siyaasiyan laysla garan waayey laysku maandhaafay waa jireen kabacdina markan dambe hadda aan magaalada kusoo noqday waxaan ka fursan waayay madaxweynaha iyo prime ministerka iyo golaha wasaaradaba ee cusbaa markaa inaanu xidhiir la yeelano inaanu qadiyadayada uga warano gacanna waa nagu siiyeen runtii waxyaalaha uu nooga hirgelay ugu weyna dhulkaas khaatumo sooli sanaag iyo cayn intii dawladahanu ay jireen wax gaadhay oo ama xag ha noqdeen siyaasad ama xag dhaqaale ama xag dhulkaasu dhul kulul weeye oo mararka qaarkood haddii roobka uu ka daaho dadka dhibaatooyin baa soo gaadha colaado meesha ka jiraanna waaba u dheeraayeen dadkaa dhibaatooyin wax ka soo gaadhay dawladda dhexena ma ayn jirin haddiiba wax loo qoondeeyo loogu talagalayna ma ayan soo dhaafin maamuladan jira ee dhinacyada ka xiga howlahaas runtii ugu badan aan u nimina waxay ahayd ismaandhaafkaasuna meesha inuu ka baxo sidii loo wada shaqayn lahaana Waaya.
loo qorsheeyo oo laga ballamo aan waxaanu kusoo koobi lahaa soomaaliyana adduun weynuhu dhaqaalo badan buu ugu talagalay dhaqaalaha uun kuley la yidhaahdaa dhowr bilyan oo dollar wax dhaqaalahaasu kasoo gaadhaya khaatumana ma jirin guddiyada maamulayana runtii kamaba mid aha inayn khaatumo marka yaanama ku dheeraana howlahaasaanu meesha Waa u tahay.
joognay waxna uga qabsoomayna waa jiraa kuwo weli callaqana waa jira waayahay Eh, dhowaan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxay eh, ka khaatum ahaan ay idinku deeqeen deeq dawo oo aad guddoontay eh, dabeetana aad dalkii u dirtay Eh, dawooyinkaas oo kale eh, mudane cali khaliif galayd ma gaadhin dadkii sidayse u arkeen reer khaatum dawooyinkii runtii een, eh, dawooyin aada u fiican iyo wasaaradda caafimaadku ay dawooyinka waxaa bixiyey dalka sacuudi arabia oo soomaaliya ugu deeqay Eh, gobolada oo dhan iyo meelaha un maamul ka jirana waa loogu talagalay wixii khaatumo kaga soo aaday ee qorshahaas yaa nakana lagu soo wareejiyey Een, waxaan uun ku faraxsanahay dawooyinka annagaa gacanta ku hayna weli ma gaadhin ay laakiin qorshaha yaga ah in halkan khaatumo waxaa u jooga guddi u qaabilsan deeqahaas dowladda dhexe ay bixiso ama dawo ha noqoto ama ha noqoto cunno ama ha noqoto deeqooyin waxbarasho guddiyadaasaa noo jooga iyakaa meeshii wax lagu qaybinayana dee ka- saa uga qayb gala wixii khaatumo uga soo hagaagana guddidaasaa noo Waaya.
qaabilsan guddiyo dhigaasa yaanu wadankana ugu talagalnay qorshaha iyaguna waxa weeye in si toosa dawooyinkaasu ay u gaadhaan dadka baahi badan baa loo qabaa guddiyo jira oo haddii ay noqoto cusbitaallo iyo clinics iyo uun degmooyinka iyo magaalooyinka ka wada dhisan kuwaa inay noqoto in dadka la gaadhsiiyo Een, arrintaana gacantaanu ku haynaa aan u dhaqaaqno dhinaca iyo cadaado oo aad shalay ka soo noqotay anigoo hadda aad igala hadlaysid magaalada muqdisho waxaad ka qayb gashay caleemasaarkii madaxweynaha cusub ee galmudug cabdikariim ah, guuleed Een, tegitaanka cadaado ma waxaad u tagteen ka khaatumo ahaan mise mudane madaxweyne waxaad u tagteen siyaasadeed oo cali khaliif la odhan karayo shaksi ahaan ayuunba u tegey ma hab maamul baad u tagtay mise hab shaksiyadeed wallahi de anigu haddaan madaxweyne khaatumaanahay haddaan meelaha aadana dee dalxiis uma tago arrimo siyaasadeed baan u tegey cabdikariim xuseen guuleed eh, waa nin aanu si fiican isu naqaano saaxiib nahay niman kale oo dhowr ah oo golaha wasiirada ku jiro aaggaa ka yimina waa jiraan oo uu kamid yahay wasiirka qorshaha eh, cabdiraxmaan caynte uu kamid yahay cabdiraxmaan odowaa oo wasiirka arrimaha gudaha ah nimankaasu dadkii halkan aanu isku arkaynay ee iswarsanaynay ee runtii aanu isweydaarsanayna sida ugu habboon annagoo ka qayb gelayna ma aha unaha arrimaha qaatumee waxaa nagaga habboon arrintan guud ee soomaaliyeed laba kun iyo lix iyo toban baa yoolku uu yahay la rabaa in dowladdan hadda taagan haddii waktigeedu uu dhammaado in loo gudbo mid kale oo hor leh oo dowladdan intii ugu horreysay ku-meel gaadhnimada ka baxday tan hadda loo jeedaana ay noqoto mid dadku ay haddiinba ayan noqonayn si toosa qof walba inuu u vote gareeyo ama codkiisa u dhiibto bal sidii kale ee wadatashi iyo ummaddu ay uga qeybgeli lahayd ee codkeeda u dhiiban lahayd un weeye waxa ugu badan ee dastuurkuna uu tilmaamayo Eh, goboladaas uun hadda la abuurayo new stateska hab federaaliya yaa dastuurka ku taalla gobollo dhismayna waaba jiraan hadda mithaal eh, gobolka uun puntland gobolkan jubbooyinka kan waqooyi eh, galbeed eh, gobolkan hadda eh, galmudugna kan ugu dambeeyuu ahaa ee dhismay waa Right.
inta dowladdan federaalka ee xamar joogta ay waday meesha waxaan u tagnaynaa eh, laba arrimood baa ugu muhiimsanaa kow ka qaybgalka Mhm.
caleemasaarka cabdikariim xuseen guuleed oo nin aanu asxaabna nahay runtii gobolkaasina gobol ummad badan oo soomaaliyahii ay degto weye gobol sida dadku ay kaga warhayaanna ay siyaasaddu iyo ummadda wada noolaashaheeda iyo nabadda iyo wada shaqayntuba ay runtii yihiin xasaasi waa soomaalida hore u odhan jirtay labaatan jir mudug ku dhashay ilaah uma xilqarin runtii hawl aada u fiican bay qabteen welina haddana ma aha boqol kiiba boqol wax walba inay dhamaadeen laakiin waxaanu u tagnay inaanu ku bogaadino ku hambalyeyno madaxweynaha madaxweyne ku-xigaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo intaa kuna dadaalo kuna dadaalo xidhiidh inaanu yeelano oo aanu wada shaqayno gobolka galmudug iyo khaatumo waayahay madaxweyne haddii su-aal kale aan ku weydiiyo laba maalmood ama saddex maalmood ka hor ciiddii ciidul firigii hadal aad jeedisay waxaa ku jirtay in dowladda federaalka soomaaliya ay si fiican gacan buuxda ay idiin siisay hadal kale ama khudbad kale ood cadaado ka jeedisay iyana waxaad ku tilmaantay in koonfurta soomaaliya ay ka cagajiidayso midnimada soomaaliya labadaa hadal waxaad moodaa xoogaha inay si isaga soo horjeedaan dadka labadaa hadal dhegeysta ee xiiseynaya inay si fiican u fahmaan sida u sharxi lahayd waxaan u sharxi lahaa waxaan waa process waa hawl socota meeshii hore aan u joognay ee khaatumo waxaa cad oo si qayaxan u cad dadka ku nool ama hadda tanaan sheegaya galmudug ku nool shacbiga dhulkaa ku nool boqolkiiba boqol khaatumo waa taageersan yihiin arrimahan political leadershipka iyo dadkan uun siyaasadda mas-uul uga ah qaranka siyaalo badan bay waxu eegayaan waxbay xeerinayaan waxbay isu mismisaamayaan annagu intii hore o dhan waa dhaliilaynay inaanu wixii aanu xaq ugu lahayn dowladda dhexe federaalka ah inaanu kala ayn ka ugu weynna waxay ahayd wax maanta u dhimanaya oo loo laynayo oo loogu cagajugleynayo oo ummadda lagu caburinayo waa midnimada soomaalida ee ay khaatumo qaadatay midnimada soomaaliduna waa noo muqadas dowladda dhexena inkasta oo wax badan ay hadda nala qabteen sihalana aanu uga heshiinay aragtidayaduna uga midaysan tahay midaan ka idhi habeen hore cadaado waxay ahayd hadal lagu celcelinayo oo madaxweynaha iyo xukuumadda iyo ciddii gole intay soo taagto kaba hadasha arrimaha soomaalida iminka in halku dhegu yahay maamuladii waa dhismeen waxaa uun hadhsan iiraan iyo shabeellada dhexe haddii labadaasna ay ku guulaystaan maamul inay sameeyaan ay samaystaan in qadiyaddii halkaa ay ku dhammaanayso su-aashan anigu markaa warsaday waxaa weeye hadda inta laga hadlaya ee maamulada laleeyahy waa ka dhismeen waa puntland intay waqooyi u xigto iyo wixii hoos markaa ka ah oo galmudug iyo gobolka laleeyahay waa la sameynayaa hiiraan iyo si laguba guulaysto iyo shabeellada dhexe maxay ahayd gobolka koonfur galbeed iyo jubbaland hadda intaa kama dhex muuqato wax waqooyi kama dhex muuqdo midda isweydiinka ama su-aashaan u bandhigayna waxay ahayd maxaa loogu talagalay ummadda waqooyi wixii hore la odhan jiray ku nool ee midnimada soomaaliyeedna raba koonfurtan leh mas-uuliyaddiina saaran tahay haddana u damaashaadaysa gobollada dhulkan laga dhisayo koonfur laga dhisayo ragalow maxay ugu talagaleen waqooyiga midnimada soomaaliyeed raba midaan anigu u bandhigay ee aan ku dhaliilayo koonfurta oo markaa fardi ma aha anigu madaxweynaha ama golaha wasaarada kumaba koobaye hadday baarlimaan tahay oo hadda baarlimaanka waa ka dhex muuqdaan ilaa konton iyo sideed xildhibaan oo gobollada waqooyi kamiba kamid ah hadday ugu yaraato toban ilaa koob iyo toban laba iyo toban miyay gaadhin yaa golaha wasaarada ku jira oo waqooyi ka tirsan haddaba fakerka meeshan yaallaa waqooyiga dadkan ha ka tirsaaneen golaha wasaaradana ha ku jireen baarlamaankiina ha ku jireen waxaan muuqan waxaana laleeyahay wakti baa socoto saacaddii waa dhacaysaayo laba kun iyo lix iyo toban baa loo gudbayaa waxaan ii muuqan oo anigu su-aasha anaaba isu oo ishordhigaye warmaanaka waala mise cadan baa laga heesayaa arrintuma waxay markaa noqotay in koonfuri siday wuxu aragto iyo sida wax loo qorshaynayo inayanba ka dhex muuqan waqooyi hadday ka dhex muuqan intale waaba ka go-nay oo hadda shan iyo labaatan sana anuba annaku dawlad gooniya ahayn ani waxaan qabaa ummad badan oo laga yaabo aan kuba koobnayn muxuu ahaa awdal iyo maakhir iyo khaatumo ee dad badan oo hadda wasaradana kamida golaha baarlamaankana ku jira iyo shacbi badan oo aan midnimada soomaalinid aan ka quusan weli oo aada u quud daraynaya in soomaaliya dib ay isugu soo noqoto wixii loogu talagelay mee dood anigu xamar ka socotana ma arko aniga markaa waxaabay igalay in bal su-aashan la isweydiiyo oo ay noqoto dee wax fronton center dadku ay arkaan oo qadiyad haddiiba laleeyahay soomaaliya midnimadeedii weeye waxaa loo halgamayaa dee dadka inaan la hodin haddii waxaan aanba qorshahabana ayna ka muuqan ilaaha laga yaabo guud iyo soomaaliya tooso isku tiirsada iyo marba in marka national anthemka la la tumayo in garbaha la isqabsado waxaa iga maqan qorshe cad oo xamar yaala anigu ma ma hayo annaku si gaara haddaanu khaatimanahay iyo dawladda dhexe waabitaan hadda dhowr jeer su-aalahaga uga jawaabayay meel fiican bay ilaa heer wax noo marayaan laakiin haddana qorshaha guud kama muuqato khaatumana kama muuqato awdal kama muuqato maakhirna kama muuqato waayadana halkan hawlaha waaba ka wadnay oo fikirka u s b ee goboladaas hore taariikhiyana ay mid u ahaayeen haddana loo baahan yahay yaanu un kolley halkan ka wadnay waayahay mudane madaxweyne cali khaliif galeer su-aal kale ayaa dadka maankooda ka guuxaysa oo inta badan isweydiiyaan su-aashaasina waxa weya haddii aan kuusoo bandhigo maamulkiina khaatumo waxaad haysataan laba gobol iyo ka badan waan sida dastuurka dowladda federaalk ee soomaaliya uu dhigayo in ay markaasi u qalmaan in ay gobol maamul samaysta ay noqdaan weli waxaa ka muuqata dowladda federaalk ee soomaaliya in aanay si cad oo bareeda u odhan khaatumo waanu garab taagannahay waana in lagu dhiiradaa in maamul saxa oo la aqoonsado oo caleemisaarkoodu sida cadaado oo dhowaan la yeelale oo kale uu u dhaco khaatum ahaan waxaad ku doodaysaan in midnimada aad gacantiina midig ku haysaan oo aad daba socotaan oo aad u dhimanaysaan dowladda federaalk ee soomaaliyana waxay taageersan tahay midnimada soomaaliya waa maxay sababta u weyn haddaba madaxweyne ee ay dowladda ugu bedheeri ladahay in ay ku dhiirato in maamulka khaatumo si cad loo garab istaago oo ay maamul u samaystaan soomaali oo dhani ay aqoonsato su-aashaas runtii waxay mudan tahay in la hordhigo madaxweynaha prime ministerka golaha maaragtay wasarada iyo baarlamaanka qaranka in su-aasha loo bandhigo qolyahaasaa ku haboon anigu waxaan ka qaban baan kuu sheegi karaa arrintaasi run ahaantii waxaan ka qabaa horta waxaa dastuurka ku yaala waa goboladii hore u jiray waktigii december kun iyo sagaal boqol iyo sagaashanki waktigii maxamed siyaad bare xukuumaddaas sideed iyo toban gobol baa jiray kuwa laga hadlaya ee labada gobol iyo ka badan ay isu ta tagaana waa kuwa khaatumo dhulkan la yidhaaho sool iyo sanaag iyo caynaan ka hadalo waxaan leeyahay sanaag khaatumo wax waa ku leeyihiin laakiin sanaag oo dhan dee anaba maanlaawayaal ma nihin waa la wada degaa maakhir baa degta dadka reer maakhir baa dega oo laba degmo ku leh waxaa dega dadkan galbeedkaa un ceerigaabo beesha dhexe ku abtirsadaa degan kolley arrimaha looba sameeyey ee guddi qaranna loo sameeyey xuduudaha iyo dadku sideebay isu raaci karaan iyo iyakay hawshaasi u taallaa midase uun dastuurka ku taallaa dee laba gobol oo sideed iyo tobankii kamid ka ahaa leano cayn buuhoodle wuxuu bilmithaal kamid ahaa tog dheer dhul badan iyo dad badan oo sanaag ka tirsanna way jiraan oo reer khaatuma ah arrinta meeshan taallaa waxa weeye dee haddaba waa aragnaa oo xukuumaddu iyo madaxweynuhu iyo prime ministerka iyo cid walba olole weyn bay ugu jireen in galmudug dhismo oo mudug iyo galguduud weeye waxaa laysu geynayaa mudugna waa meel la wada dego waxaan umalaynayaa laba degmo oo iyo badh waxaa magaalada gaalkacyo ama districtgaas gaalkacyo waa la wada degaa laba degmo oo muduga waqooyiga ahina waa jiraan dawladduna waa u badheedhay oo arrimaha kan hadda wararkooda iyo baqooda aan maqmaqlayno mudug xagee raacsan tahay iyo qolyo madaxda oo madaxweyne iyo prime ministeriyaal iyo garowa tago oo heshiisyo iyo public announcements la sameeyo marka laga yimaadana arrintu si kale ay u dhiganto laakiin waa arrin uun siyaasadeed arrimahan uun siyaasadana caqli wuxuuna siinayaa waa arrimo siyaasadeed in xal siyaasi ah oo ummadaha dhulka ku wada nool wax loogu qaybiyo oo si xaqa loogu qaybiyo dawladda tan halkan joogtaa iyo khaasatan shacabka dhulkan ku nooli khaatumo arrinteeda waxaad moodaa inay qiraal tahay inay xaq uleeyihiin oo iyada oo aanba maamulka puntland mooye koonfur oo dhan aan maamul kale ka dhisnayn iyo khaatumo maamulkeeda dhisatay bishii january labayo tobankeedii laba kun iyo labayo tobankii waxeeduna waa u dhisan yihiin baarlamaankeeda baa u dhisan golaheedii saree dhaqankaa u dhisan xukuumadeedii baa u dhisan iyo kaa doortay iyo kaa abaabulka afartii sane shantii sane ee ugu dambeeyey waday iyo kaan soomaali kalaba hadal haynin inay maamul samaystaan yay isu yimaadeen booc ama one iyo two iyo three ummadanu ma aha ummad hadda waxaan ku hambabirtay marba marba waa arkayeen waxay iyo kuleeyihiinna in ay meel mariyaan qarannimada soomaaliyeedna ay mar walba u dhiifoonaadaan oo u dagaalamaan arrintaas arrin aan qabo inayn weli soo dhammaan weeye arrimaha yaa yaala sidii kolley gaal dilgartiisana si xukuumaddan ama madaxweynaha hadda joogaana kolley inuu wax isu miis miisaamo oo isu egeego yuu ku dadaalayaa annakuna dee waxaan bay isleenahay bahashatanu wax xagga iyo xaggaba laga fiiriyo maahee waa arrin cad oo dadkanu waxay leeyihiin iyo waxay u dhimanayaan iyo wax ku cusub maaha midnimo soomaaliyeed iyo islaamnimo iyo qarannimo iyadoo ayan jirin bayba u dagaalamayeen oo u dhimanayeen haddana ciday marti uga yihiin midnimadaa soomaalida iyo qaranka soomaaliyeed martina cid ugama aha maganna cid ugama aha intii ay ku mintidi karaanna waa ku mintidayaan ta xaqee loo soo noqon doonana waxaan aaminsanahay inay taa tahay waayahay heshiiskii iyo kulankii dhex maray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ku kulmay magaalada garowe shirkii wax natiija oo ka soo baxay ma jirin waana lagu kala tegey waxaana shirkaasi gundhigiisa u ahaa in puntland ay aqoonsato maamulka haatan lagu soo dhisay cadaado ee galmudug mudane madaxweyne markaanu ka faa'iidaysano waayo aragnimadaada siyaasadeed sidee bay suurtagal u tahay in puntland haddii aanay aqoonsanayn maamulka garabkeeda ku yaalla ee dhowaan la yeegleelay in markaasi maamulkaasi la yidhaahdo waa maamul shaqayn karaya oo socon karaya haddii aan sii sifeeyo puntland waxay aaminsan tahay in dastuurka aanay waafaqsanayn oo waxa ay ku tilmaamaan cadaado meel lagu soo dhoodhoobay maamul aan soconayn oo ah hal gobol iyo badh oo dastuurku aanu dhigayn ka siyaasiyiin cali khaliif galayr sidee bay kuula muuqataa in arrimahaasi ay isu qabsan karaan amaba ay dhib tahay oo ay isaga hor iman karaan alow anigu waxaan ugu horreyntii odhanayaa waray arrimo siyaasadeed iyo muxuu ahaa arrimo xal u baahan oo laysku haysto ayaa jira siyaasadduna ama qofka siyaasiga ee madaxda ahina waxaa laga sugayaa arrimo ay u muuqato in aada laysugu khilaafsan yahay oo xitaa dagaalla ka dhici karaan yaa laga filayaa ama marti looga yahay hadday mas-uuliyiinta yihiin xalay ummadda ku qanciyaan inay iyaku raadiyaan oo keenaan haddii kale madaxnimada iyo mas-uulka nimada la sheegayo meesha waa ka baxaysaa mana uunaha wax gaala inoo keentay xadiis nabawi waaba jiray oo ahaa kullukum raaci wa kullu raacin mas-uul can racyati qofkii hadduuba mas-uul yahay oo qaranka ama prime minister ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo mas-uulnimadaasa waxay laga rabaa haddii ismaandhaaf yimaado haddii khilaaf yimaado dee in caqli iyo xikmad iyo sidii la isku badbaadin lahaa in la raadiyo waxaana u malaynayaa hadda guddi baa jirta mardhow weyd sheegayo xuduudaha iyo qaabilsan arrinta meeshan taallaana ee u baahan in lagu dhiirado ee aan laga warwareegi karayn waxa weeye war dhulka dadku way wada degaan mudug ummado badan baa dega ummadaha dega beelaha wada dega iyo koy beelaha kala gedisan jiraan baa gobol mudug la yidhaahaa jiray magaalada gaalkacyo lafteeda muduggaa fogba markaad ka timaadid gaalkacyo lafteedaa la wada degaa arrinta markaa taalla gaalkacyo berlin ma noqon karto oo kala qaybsan oo east berlin iyo west berlin caqliga wuxuuna siinayaa waray haddii qolyaha puntlandna yidhaahaan gure ceel baano xuduuda oo anaku meeshii mudug xuduudu ah baanu annaku sheeganaynaa lagana sheego midheen qolyaha galmudugna ay yidhaahaan annakana waxaa noo xuduuda sida laygu yidhi dastuurkooday bay ku taal xuduudka nugaaleed aan u malaynayo burtinle in xaggaa loosii dhaafayaba dee taasu waa qoloba waxay rabto laakiin runta midda loo soo noqon doonaa ee iyakuna ay tahay inay iimaansadaan dowladdan dhexe ee federaalka ee soomaaliyeedna ay u noqdaan marjicii loo noqonayay ee arrimahan ummadda looguna garnaqi lahaa nabadna lagu wada noolaan lahaa daris wanaagna la abbaari lahaa waxa weeye dee dhulka sida loo kala dego waa la yaqaan haddii laga badin waayo inay markaa noqoto mindhayn xikmaddii nebi saleebaan ee labadii haweenka ahaa ee cunuga isku qabsaday ee ay mid walba tini cunuga anaa dhalay ee markii dambe uu nebigu sida uu garnaqay ahayd haddaba cunuga waa idin kala goynayaa ee tii ay dhashay tii cunuga dhashay tiri may neba allow ha kala goyne iyada sii inay caddaatay markaa nin cunuga cidda dhashay cidda leh ani waxaan u malaynayaa xikmad nebi iyo waxyi ma aha waxa aynu sugaynaa ee waa waxaan la jaan qaadi karo marxaladda aynu marayno iyo leadershipka ama madaxda joogta ama garowe ha joogeen garowe uun mudug kuma murmayse waa maqlaa madaxweynaha puntland oo yidhaahaa sologys iyo sanaag dastoorkaygay ku yaaliino waxay khasab igu tahay inay puntland ka mid noqdaan oo aan daafacaya haddii kale khaainal waddan baan noqonaya dee waxaan u malaynayaa waxaan u malaynayaa halkana haddii doodaa kale ka furanto kolley waxaan u malaynayaa dee in caqlina la isticmaalo dadkuna ay ay dhab waxaan ka noqoto serious ay noqdaan laakiin hadday xal dhibaato soomaaliyeed baa meeshan taalla xal soomaaliyeedna way u baahan tahay hadduu weynuu ilaa heer gacan wax waynagu siinsiin karaa laakiin cidda laga rabaa inay xalka keento oo xal ummadda qanciyo keento waa leadershipka jira ama ha joogeen hadda gobolkan cusub madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigaha iyo raggan hadda baarlamaankooda iyo gabdhaha loo doortay iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo waxaan anigu u arkaa ragna horaanuba isu nafaynay dad mas-uulah oo raba iyaga laftooda jarisku xore maahee inay ummadooda u sahmiyaan nabad iyo horumar iyo xasilooni adduun weynaha waa ka hadnay soddonkan sane ee ugu dambeeyey soomaali haddaan nahay waa ka hadnay dowlado aan dhaqaale iyo waxbaba lahayn oo fakri ahaa oo la oran jiray oo wadamada maaragtay development country yaa hadda kamida kuwii hore maray marka waxaa laga rabaa shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeedba caqli baa la rabaa iyo in sidii la isku badbaadin lahaa sidii dhulkan loogu wada noolaan lahaa sidii dhulkanna waa wada leenahay qarannimadana waa wada leenahay mas-uuliyadduna waa ina wada saaran tahay anagu taasaan isleeyahay meesha ay tahay in loo noqdo inay taa tahay ciddii aan taa garanayn le gow iyo gashma leh anaa nagaa leh oo miiskay saa ugu garaacaysaana dee in layskaga qabto oo la yidhaaho war ummadaha hodina waxaan jirin iyo maanlaawanimona ha ku sifoobina
waayahay mudane madaxweyne cali khaliif galayr waxaa meel martay oy dad badan ay aqoonsan yihiin marka laga hadlayo maamulka khaatumo waxaa markaba soo baxda sool iyo sanaag iyo cayn sidii horeba adigu aada u carabooday sanaagna dad badan baa idinla degan haddii aan mid ka mida soo qabto oo maakhir idhaahdo madaxweyne maakhir xaggee kaga tashateen marka aada khaatumo tihiin xidhiidh intee la-eg baad leedihiin ma isgarabsataan mase idinka unbaa markaasi sool iyo sanaag iyo cayn isku shaabadeeyey oo xidhiidh badani idinma dhexeeyo maakhir jawaabtaada maxaad odhanay jawaabteydu waxa weeye maakhir iyo khaatumo ma kala maarmaan dee wax muuqdana weeye dadku waa dhulkana waa wada leeyihiin waana wada dhasheen taariikh hore nagu maamul aanu la wadaagi jirnay bilmithaal puntland ama qolyaha kan bariga naga xiga dhalasho sida la sheego waa meesheed laakiin dadkan maakhir waa dad aanu taariikhiyan aanu maamullo wada ahayn waktigii ingiriiskana meesha ay ingiriisku wada gumaysan jiray ilaa maalintii dawladnimada la helay waqooyigu helay lix degmaa jiri jirtay ceragaabo degmay ahayd laascano degmay ahayd maxay durco degmay ahayd hargeysa degma doorame marka midda aan rabaa inaan calo hoosta ka xariiqo waxa weeye dadkan danahooday dani waa seetay ummadda soomaalidu tidhaahaa iyo kay u taallaa hawshaana hadda saad adiguba og tahay arrimahan waa laga wada hadlayaa in laga hordego ma fiicna dadku waxay rabaan ay ogol yihiin ay isla ogol yihiin yuun bayna noqonaysaa meesha lagu hiranayo ama yoolka uu noqonayo waxaan ku kalsoonahay sanaagna anaaba dee markii dhaweyta sheegayay waa la wada degaa waana xaq dadkaa wada dega kuwa kalena in la dulmiyo ma aha oo ciban akhir iyo reer khaatumo ay dulmaan kuwan kale iyana ay wada degaan in wixii laga wada tashado kolley laakiin waxa uun hadda muuqda in maakhir iyo khaatumo waktigan kala guurka ay isu baahan yihiin maakhirna khaatumo macruufu ma samaynayso khaatumona maakhir macruufu ma samaynayso dantaa ay wada leeyihiin baana isku tolaysa hawshaasna kolley meelo badan baa laga hadalhayaa magaalada hadda aada joogtid minnesota doodeedii saan la socdo laga hadalhayaa london baa lagaga hadalhayaa kenya lagaga hadalhayaa xamar baa lagaga hadalhayaa meeshii dadkaasu ay joogaan baa lagaga hadalhayaa laa ikraha fidiin wax laysku maaragtay la odhanayo berda canyayuu baa lagu cunaaye aan hore u soconno waxaan in laga bogto yay taladu ku jirtaa waxaana anigu aaminsanahay inay isuna baahan yihiin ayna kala maarmin labadooduna midnimada soomaalidana ay saa u rabaan deris wanaagna ay diyaar u yihiin ama ha noqoto xaggan puntlandta ama ha noqoto xaggan maamulkan le waxaanu waa waddankaba waa ka go-nay laakiin in arrintaas isuna baahan yahay baahida tallaabada ugu horreysaana ay noqonayso arrintaa maakhir iyo iyo iyo iyo sool ama maakhri iyo khaatumo kama madhna iyana dadkaa horena aynu gacansaarka loo lahaa ee u s b ee awdal iyada lafteedana in cid dastuurka wax u diidaya in laba maamul mar walba ma aha in la yidhaaho haddayn xuduud lahayn oo ayan dhul ku dhaxaynin ma waxa dastuurku ma diidayo haddii reer awdalla ay u muuqato maamulka in sidaa lagu wada samaysto waa garan karaa wax sahlan maaha laakiin waxa ka weyn dantaa ay wada leeyihiin midnimada soomaalida iyo nabad ku noolaashaha iyo in la isgarabsado marka taa u s b da lafteeduna meesha kama maqna waayel hortooda caana loogu barxaa laakiin midda aan la sugi karaynin ee dadku ay u baahan tahay inay holliyaan haddii ay ku heshiiyaan oo hawshaasaa u wada qabsadaanna dantooda ku jirta haddii kalena labaduba waa u wiiqmi doonaan oo sida hadda khaatumo waa tahay dadka qaarkood ay uleeyihiin waxa weeye maaha laba laba gobolna ma aha beel baa la yidhaahaa weyi hadda meelaha kale oo dhan cid weydiinaysa ma beel ba ah iyo meesha maxay tahay ma jirto Right.
laakiin waa mid la isku xujeeyo la isku cunsuriyo laakiin eh, taa anigu waxaan u qabaa runtii maakhir iyo iyo iyo khaatumo hawsha iyo dooda iyo dadaalka hadda muuqda waxaan Waya.
u rajaynayaa in la holiyo lagana midho gaado
waaya Eh, mudane madaxweyne cali khaliif galeyd aad iyo aad baad mahadsan tahay hal su-aal baa i hadhay wareysigeenan xiisaha leh ee aynu ku qabanay madasha sigisti Eh, su-aashaasi waxa weeyaan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa la filayaa oo la sugayaa doorashooyin ka dhaca wadanka soomaaliya waxaa garab socda iyaguna doorashooyin kale oo dhinaca somaliland ka socda En arrimaha soomaaliya maadaama la doonayo in gobollo loo qaybiyey oo la israacraaciyey qaarkoodna kuwii ugu dambeeyey ay ahaayeen kuwa aad calamisaarkooda ka soo qayb gashay En waa maxay xidhiidhka ayaa su-aasheedu ay tahay sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka doorashooyinka sida caamka uga socda soomaaliya iyo kuwa ka socda somaliland sida ay xidhiidh u wada yeelan karayaan amaba ay la odhan karayo meel bay dadka qaarkood aaminsan yihiin in ay meel isugu soo biyo shubanayso somaliland iyo soomaaliya maxaad odhanay wallahi somaliland iyo soomaali dee waxa u dhexeeya waa soomaali waana midnimo soomaaliyeed oo soo jireen ahayd oo haddana adduun weynuhu qaramada midoobay iyo meel walba oo go- muxuu ahaa ururadan gobol gobolada ah ama afrika ha noqoto carab ha noqoto islaam ha noqoto meeshii adduun weynuhu uu howlaha kaga hadlayaba midda u taallaa waxa weeye soomaaliya waa hal dal oo dhulkiisuna uu yahay dhul la yaqaano sovereigntigiisa ama een, qarannimadiisana loo qirayo oo adduun weynaha iyo a u da inta uun hadda uguba muhimsan arab leaguba ay saa u ogol yihiin qolyahan somaliland dee waa lahaayeen hadda shan iyo labaatankii sane ee ugu dambeeyey annaku waa go'nay Een, waana dee arrin siyaasi ah oo anigu shirar meesha laguba qabanayay markaa lalahaa waa go-ay waaba ka qayb gala ama kii burca ha noqoto ama kii buurama ha noqoto laakiin taariikhdaa kumaba dheeraanaye tan laba kun iyo lix iyo toban ee soomaaliya waa sida doorashada lagu gaadhaa runtii dee adduun weyn siyaalo badan baa laysu doortaa Een, one person one vote qofku inuu codeeyo oo qof walba codkiisa yeesho oo hay-adihii loo baahnaa ururadii loo baahnaa ama axsaab ha ahaadeen ama waxay doonayaan kalabaha lagu magacaabeen ee ummaddu weelkaa siyaasadeed ee ay wax ku ritaan ee cid uga wakiila ay ku golo tegi lahaayeen ma dhisna waagii hore halka la isugu yimi ee laba kun iyo laba iyo tobankii odayaal soomaaliyeed baa meeshan la isugu keenay Een, iyagaa ansixiyey dastuurkii iyagaa ahayd arrintii sidee looga gudbayaa wixii hore dhisnaa odayaashaasaa loo idmaday odayaashaas boqol iyo shan iyo soddonka ah oo soomaaliya oo dhan ka kala yimi Een, hadda ma aha ciddii dood ka qabtaa waa ka qabi kartaa laakiin markaa tii uu laga badin waayey noqotay odayaashii maanta hawshaasaa kuma qaban karaan waa laga soo gudbay taa wax dhisan oo haddana la odhanayo one person one vote ma jiro arrintaasi inay arrin dadka hor taalla oo ay tahay in laga doodo oo sidee ugu habboon oo wax lagu dhisaa ummaddu loomana soo bandhigin doodaasu inay magaalo walba tuulo walba reer baadiyaheena reer guuraageena cid walba ay arrintaa maanta ay u arkaan arrin go-aan laga gaadho oo go-aan guud oo ummaddu ku qancdo laga gaadho ma dhicin taas waxay u dhutinaysaa siday aniga waa ra'yigaan anigu qabo qiyaasta Waa.
markaan ka qaato waxay u dhutinaysaa in la yidhaaho hawshii ma dhodhowa waktigan laysma dooran karo baarlamaanka iyo madaxweynaha haloo cusboonaysiyo hadda taa arrin laysku raacayna ma aha arrin aan baarlamaanku ay go-aan ka gaadheenna ma aha madaxweynahana kolley meela u ka hadlayo iyo waaba joogay waa waxaad moodaa kolley dareen qofkii siyaasadda xoogaa sii dhuuxa dareen saasi waa muuqdaa inuu la iimaansan doonay saa noqon doonta idin kale ma ogi qolyahan waqooyiga somaliland iyaga laftoodu waayadanba midday isku hayeen weli maantana taagan waa doorasho say ku dhici lahayd iyo doorasho kama gaadhna hadda eh bal ha loo cusboonaysiiyo waxaana u malaynayaa golahan guurtidu inuuba arrintaa go-aan ka gaadhay laakiin war sugan oo badan kama haya anigu taa waxaase ii muuqata dadka waktigan la joogo in loo baahan yahay waxaanu wax dad yaroo koobani ay ku kaliyeysan karaan ma aha arrintan ummaddaa leh marxalad taariikhiyana waa maraynaa sidaan ilaahbaa badbaadada bixiye ummaddanu siday isku badbaadanaysaa in loo dadbadsado cidna waxayan diyaar u ahayn dee lama khasbi karo ama waqooyigaa ha joogeen oo dooda badane hadda ka socoto oo axsaabta warkooda miidiyada iyo ismaandhaafka yaalla iyo muranka yaalla waaba muuqdaan kan xamar iyo aaganan hadda anigu joogana dee waxaan u malaynayaa dadku leadershipkay ka rabaan baarl hay-adahan dastooriga laga rabaa baarlamaanka xukuumadda madaxtooyada international communitygu laftiisu door waxan waa ku leeyahay bal iyadoo intaasoo dhan kaashanayaan wakti badanna lama hayo bishii toddobaad waaba dhammaanaysaa sanadkiina afar shan bilood afar bilood baaba ka hadhay afartaa bilood hawsha taallaana runtii hawl aada iyo aada iyo aada u culus oo complicateda weeye sidii looga fikeri lahaa ee looga bogan lahaa ee dareenkii loo baahnaa iyo walwalkii looga baahnaa iyo wixiina aniga iima muuqdaan runtii dee ilaah baan badbaado ka sugaynaa ilaahna waxaan ka baryaynaa inuu ay ummadda ilahay ilaahay qulubtoodana isu soo jeediye siday dantooda ku jiraanna ay ku hirtaan
waayahay aada iyo aad ayaad umahadsan tahay madaxweyne cali khaliif gallayd waraysigaasi dheer ee aadna siisay adiga oo markaasi aanu kaala soo xidhiidnay magaalada muqdisho dhawaana ka soo noqday caleemasaarkii madaxweyne cabdikariim guuleed iyo magaalada cadaado aada iyo aad baan kugu mahadinayaa madaxweyne waktigaaga qaaliga ah ee aadna siisay
aada iyo aad baad cali u mahadtay fursaddan inaad isiisay inta aada madashkooda jirtaan iyo intii kale ee soomaaliya dhegeysanaya waa wada salaamayaa waxaana uun rajaynayaa in loo dhabar adeygo howlo culus baa dadka horyaalla in loo dhabar adeygo in loo samro in laysu dulqaato in laysu tanaasulo in ilaahay laga yaabo intaasu mana odhan aada iyo aadna u mahadsan adigaa mudan